waxaan runtii halkan uga hambalyeynayaa golaha shacabka soomaaliyeed xildhibaanada qaranka ee shalay taariikhda ay sameeyeen oo runtii aada iyo aada loogu baahnaa in ay go-aankaas oo kale ay qaataan oy u fikiraan runtii si fog waxaan leeyahay anuu ku hadlayo magaca beesha carab soomaali waad ku mahadsantihiin tai shaca talabadaas aada qaadeen waa laydinka filanayay waxaas iyo ka badanna waa idinkaga fadhinaa dadku waa ka daragsan yihiin gobolka banaadir haddii la siiyey mudnaantan iyo masalaadan gobolka banaadir dadka degan dadka baaqatan ee aan weli waxba ku yeelanin aqalka sare waa la ogyahay waa beelaha banaadiriga ah oo aanan hal qof una uga jirin golo aqalka sare waana dadka deegaanka runtii hantida ugu badan ku leh canshuur bixiyayaasha ah ka qatanaa meeshaas waxaan rajaynaynaa insha allah dadkaas in ay helaan tixgelinta ay leeyihiin wayna ka badan yihiin oo waxaan isleenahay cadadka hadda goluhu shacbigu uu meelmariyey dad kaloo soomaali ah oo degaanka ah oo xaq ku leh in ay ka dhex muuqdaan inkastoo dheer kasta inay meelo kale degaano kale iyo maamul goboleedyo kale ay kasoo galeen oo xubno kasoo heleen haddana waxay mudan yihiin mudnaan maadaama degaanka ay aada u degan yihiin hanti badanna ku leeyihiin canshuur bixiyayaashana ay kamid yihiin ugu xoog badan aniga waxay ila tahay kullay markii hore marka la dhisay aqalka sare cadaalad laguma dhisin sadbursi ayaa jiray looma sinnayn waxaa la khilaafay dastuurka dalka qodobkiisa toddobaatan iyo labaad qaabkii uu qodobkaasi u qornaa waxba laguma qaybinin sideed iyo tobankii gobol ee kow iyo sagaashan ka hor jiray ayaa la ha lagu saleeyo oo min saddex ha laga siiyo taasi ma dhicin gobolka banaadir oo ah gobolka ugu weyn soomaaliya oo soomaali inta ugu badan ay degan tahay hantida soomaaliyeed qabailka soomaaliya oo idil ay taallo ayaa meeshaas ka maqnaa marka hadda waxaan isleeyahay caqliga ayaa soo noqday waxaa la gartay la garowsaday in ay laga maarmaan tahay in uu helo gobolka banaadir mudnaanta uu ku leeyahay aqalka sare dadkii masal lahaa inay helaan
waa tahay beelaha qaar gobolkan banaadir laftirkooda in muddo ah wax bay raadinayeen ma isleedahay tallaabadan golaha shacabka ay qaadeen aqalka sarena waa ay ku taageeri karayaan maadaama aqalka sare ay harsan tahay in kulamo arrinkan ay ka yeeshaan
aqalka sare de waa meesha loo socdo way ogyihiin baahidaas ayaga ayaa u ah markhaati inay ka maqan yihiin beelo soomaaliyeed golahaas ayna fadhinin dad masala marka waxaan filayaa insha allah in ay dad badan oo waxaan ku ogahay guddoonka baarlamaanka oo dad sharaf badan ah guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdixaashi oo ah oday soomaaliyeed waxaan filayaa isaga iyo guddoonkiisa iyo aqalka sareba inay arrintaas ay ayna shaki iyo mugdi gelin doonin insha allah in ay ansixin doonaan ayaan ka rajaynayna
golaha shacabka waxaa marka ay meelmariyeen sidoo kale kal hore in kuraasta qaarkood lasoo dooranayo deegaan doorashadoodii xitaa qaar la weeciyey arrimahaas sidee baad u aragtaa oo in muddo ah la hadalhaayay
arrimahaas runtii waxaan ku waafaqsannahay go-aankii uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare wixii la isku ogaa labada guddee isku dhafka ahaa isku ogaayeen in la garab maray arrintaasina ahayd runtii arrin aada iyo aada u fool xun marxaladan adag oo aan marayna kala guurka in hadda uu abuurmo shaki iyo mugdi iyo dabamarin ayadoon waqtigii doorashada la gaarin ay nagu dhowdahay arrintaas waxay keenaysaa cabsi dadka inay ku abuurto in ay dhici karto in cadaalad darra ay dhacdo dulmi inuu dhaco ku saabsan qaabka doorashada marka mar haddii sidaasi ay tahay oo mudanayaasha qaarkood deegaan doorashadooda qaar gobolada dalka lagu soo doortay iyagoo gobolkan banaadir degan haddana meeshii lagu soo doortay la sii weeciyey taasoo kale golaha shacabka guddoonkooda iyo cid kastoo arrinkan wax ka qaban karta ma kala hadasheen
kulley meediaha ayaan u marsiinay toos oo lama xiriirin sida aniga hadda kursiga hadda beesha carab soomaali oo kale wuxuu yiilay oo madashii laba kun lix iyo tobankii markaa fadhiday ay go-aan ku gaareen kursiga beesha carab soomaali inuu yaalo gobolka banaadir nasiib darro waxaa dhacday dulmi ayaa dhacay kursiga oo halkaan ku qornaa yiilay ayaa doorashadiisu ay ahayd maadaama carab soomaali ay xudunteedu tahay meeshaan gobolka banaadir ay ku badan tahay inkastoon degno sideed iyo tobanka gobolba haddana waxaa dhacday in kursigaas dana siyaasadeed iyadoo laga lahaa in loo tuuray aakhir saaca ishareelle haddana isagoo guddigii ay isla garteen in lasoo celiyo oo meeshii uu ku qornaa la keeno oo guddigu ay ku faataxaysteen haddana waxaan aragnay markii lasoo bandhigay qoraaladii shaxdii in kursigii laga tuuray hirshabeelle oo arrintaasna uu ka shaqeeyay runtii xildhibaanka hadda beesha masale sida isaga iyo xildhibaano mid lamid ah bay uga shaqeeyeen in kastaba meeshu islahaa malaha meeshaasa ada wax kasoo lulufan kartaa inuu yahaa la ii geeyo waxay ku ahayd runtii arrintaas foolxumo dadkii sameeyey iyo dadkii la qaatay ama dadkii ka yeelay ama dadkii iska dhega tiray dud waxay ku noqonaysaa runtii taariikh mugdi ah oo fool xun aqalka baarlamaanka soomaaliyadna laguma fadhin maanta inuu cadaalad daradaas uu ka raali noqdo waxay idin laga dhiidhiyo oo cadaaladda loo dhawaado ugu dambeyntii maxaa fariin ah oo madaxda dowladda federaalku aada u jeedin lahayd
waxaan ujeedin lahaa duruuf adag ayuu dalku marayaa marxalad kale wareeg ah ayaan maraynaa in tanaasulaad fara badan uu dhaco in cadaalad lagu dadaalo in taariikh fiican la sameeyo in dalka iyo dadka la badbaadiyo wax alla wixii keenaya qalalaaso siyaasadeed in aan ka fogaano ayaan usoo jeedinayaa madaxda qaranka